jimcale aadaa umahadsan tahay xubnaha golaha aqalka sare ee dalka ayaa maanta magaalada muqdisho ku yeeshay kulan ay kaga hadlayeen arrimo ay ka mid yihiin warbixinta miisaaniyadda dowladda soomaaliya ee sanadka laba kun sideed iyo toban taasoo golahu la filayay in la hor keeno iyagana ay ansixiyaan doodna ay ka yeeshaan balse xubnaha golaha aqalka sare ugu horeyn gudoomiyaha golaha aqalka sare xildhibaan cabdi xaashi cabdullaahi ayaa ka codsaday soo jeedin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo kaga codsaday xubnaha golaha aqalka sare inay u ogolaadaan in maanta uu saxiixo miisaaniyadda dowladda ee sanadka laba kun sideed iyo toban maadaama sanadka saacadoon ay ka dhiman tahay waxaana intaas kadib ay ogolaadeen xubnaha golaha aqalka sare lix iyo labaatan ka mid ay in codsiga madaxweynaha la helo halka saddex ay ka aamuseen sagaal iyo labaatan sentimitir oo kulanka xaadir ahaa intaa kadib waxaa la gudagalay ama xubnaha golaha aqalka sare ay gudagaleen dooda ku saabsan weerarkii shalay lagu qaaday hoyga muqdisho uu ka degan yahay senator cabdi xasan cawaale qaybdiid gudoomiyaha guddiga dib oegista dastuurka labada gole ee baarlamaanka soomaaliya xubnaha golaha aqalka sare inta badan ku dhawaad shan iyo toban xildhibaan ayaa dooda iska qortay kana hadashay waxayna ku tilmaameen weerarkaasi inuu ahaa mid loogu xadgudbay sharciga dalka sidaas si lamid ah xubnaha golaha aqalka sare waxay soo jeediyeen ama ay sheegeen inaysan ku filneyn in saraakiil iyo askar loo xiro oo keliya laakiin maxkamad cadaalada lasoo saaro waxayna soo jeediyeen in loo yeero wasiirka amniga kan cadaaladda wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xubno kaloo ka tirsan golaha aqalka sare oo kulanka ka hadlay waxa ay sheegeen ama ay codsadeen in dalkan ama madaxda sare ee dalka ay soo dedejiyaan magacaawista taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyo taliyaha hay-adda sirdoonkii nabadsuguda qaranka si loo si bay yidhahdeen ay muhiimi tahay in loola xisaabtamo dadka marka ay ka dhacaan muqdisho oo falal lidiga ku ah ammaanka xubnaha golaha aqalka sare qaarkood oo uu ka mid yahay xildhibaan senator axmed xaashi maxamuud waxa uu sheegay inay tahay arrinta in uu da yihiin howlgal qorsheysan oo ka bilowday muqdisho taasoo dusha kaga tuuray inay wadaan khaliijka oo siduu isaga hadalka u dhigay waxna uu sheegay in howlgalka uu yahay mid bilowday la doonayo in lagu majaxaabiyo ummadda soomaaliyeed waa si siduu isaga hadalka u dhigay xubnaha golaha aqalka sare qaarkood waxa ay soo jeediyeen in meesha laga saaro in ciidamada dowladda soomaaliya magacyada dalalka ay ku tababara dalka loo magacaabo sidaa ay sheegeen tusaale soo qaateen ciidama in la yidhahdo ciidamada dowladda ciidamada imaaraadka waa kuwan kuwan waa ciidamada turkiga oo maamulay in la yidhaahdo ayay kasoo horjeesteen waxayna sheegeen oo keliya in dalka uu leeyahay ciidamo boolis nabad sugid iyo weliba military iyo asluub oo keliya kulankiina waa uu soo gabagaboobay guddoomiye ku-xigeenka golaha aqalka sare oo kulanka gabagabadiisa shir guddoominaya waxa uu sheegay in aragtida kasoo baxday xubnaha golaha aqalka sare ficil loo bedeli doono